dhowr wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhowaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door korana waxaa qayb ka noqon doona
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sidaah oo xukuno kala duwan mar kale ka soo saartay kiiska taliyihii saldhigga degmada hiirwaa iyo kooxdiisa
wadan loogu magacdaray caalimkii caalimka weyn sheekh ismaan xidig oo laga dhex dhigay degmada kaaraan ee gobolka banaadir
howlgallo ka dhana isbaarooyinka oo loogu dhawaaqay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan
ciidamada dowladda oo howlgal ka dhan ah al-shabaab ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka gadow
golaha wasiirada soomaaliya oo maanta kulankooda tabaablaha warfixino uga dhageystay wasaaradaha amniga gudaha gaashaandhigga iyo cadaaladda
akhbaaraadka dibadda warka duhuraad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
aqalka cad ee maraykanka oo sheegay in madaxweyne joe biden uu ku dhacay xanuunka covid-19
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taarikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha julaay sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaa tasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur markaana saaxiib yaal kusoo dhawaada iyadoo faahfaahsan aan ku bilownay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ka soo saartay mar kale kiiskii taliyaha degmada hilwaa cabdifataax qoslaaye iyo kooxdiisa oo ku eedeysanaa inay dileen wiil dhallinyaraha oo ganacsado ahaa maxkamadda ayaana waxa ay mar kale ku riday xukunno kala duwan sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdiqaadir ismaail dhoy
maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ka soo saartay taliyihii saldhigga degmada hilwaa dhame cabdifataax maxamed xasan qoslaay iyo kooxdiisa oo mid maqanaagu ku jiro kuwaasi oo ka wada shaqeeyay dilka marxuum abuukar axmed kabax falkaasi oo dhacay labaatan iyo labadii bishii februari ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan kooxdan oo ka kooban lix qof ayaa quslaaye waxaa ku weeliyay kiiskan dable booliis maxamed cabdi qoone liibaan maxamed axmed oo ah maskaxdii ka dambeysay dilka marxuumka xasan maxamed siciid oo ku magac dheer xasan diindiin maxamed cadaawe cali iyo yaasiin cabdi jaamac baaris dheer kadib xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ayaa codsaday qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan kadib maxkamadda darajada koowaad ayaa xukuno kala duwan ka soo saartay kiiskan lixdii abriil sanad kun sanayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunadii lagu riday maxkamadda sare ee ciidamada oo aqbashay dalabkii racfaanka ay soo qaateen xukunsanayaasha tobankii bishan ayaa waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda iyadoo ugu dambeyntii maanta xukunkan ka soo saartay kiiskan ikis dhame cabdifataax maxamed xasan quslay iyo laba xidigle dable booliis maxamed cabdi maxamed qoone ayay maxkamadda sare ee ciidamada ku xukuntay dil toogashaa oo ah qisaasta marxuum abuukar axmed kabax libaan maxamed axmed oo maqana ah ayaa lagu xukumay xabsi daayin halka maxamed cadaawa cali yaasiin cabdi jaamac iyo xasan maxamed siciid oo ku magac dheer xasan dhiidhiin ee maxkamadda sare ku xukuntay min toban sano oo xabsi ciidan ah sida warbaahintu uu sheegay sareeyo guuto liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sidaa cabduqaadir xusmaanidhow dalsan t v muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aan eegno wado loogu magacdaray caalimka weyn ee soomaaliyeed sheekh cismaan xidig ayaa laga dhagax dhigay degmada kaaraan ee gobolka banaadir sida warkan ay ku dheereynayso safiya cusmaan
wadadan maanta la dhagax dhigay lagana rabo in laga dhiso interloog casri ah ayaa waxaa loogu magacdaray caalimka weyn sheekh cismaan xidig taasi oo lagu weyneynayo mansabka iyo muhiimadda uu bulshada soomaaliyeed u leeyahay waxaana dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaali isaga oo goobjoog uu ahaa gudoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani bulshada iyo ururka haweenka degmada kaaraan wadadan ayaana muhiim waxa ay u tahay bulshada kaaraan ee adeegsata gudoomiyaha degmadaasi faarax cadaani ayaa ugu horeyn ka hadlay ahmiyadda gaarka ah ee ay leedahay wadadan wadadan tictoorka ka warbixiyey qaabka ee soo martay iyo hadda oonan dhagax dhigayso wadoodho kaloo badan oo ilaa iyo labaatan gaaraayeen dadku is abaabuleen wadana guddoomiye waxay diyaar u yihiin inay waaxda wajaar waa waaxda koowaad in isbuucan gudihisana aanoo dhagax dhigto wadoodhi kale tanna maanta aanoo dhagax dhigto lixda waxoodna way is abaabulayaan tan waa waaxdii koowaad mudana guddoomiye kusoo dhawaaw reer kaaraan waxay u istaageen in in interlog interlog inay xaafadaha dhigtaan laamigana wax badanaa adiga ka qayb qaadatay waxna way noo socdaan waxna adigaa noo dhisay waddadaanna dadka shacabka is abaabulayo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa sheegay in inta uu joogo maamulka uu dhisi doono wadooyin badan isagoo adeegsanaya hal kudhigyo horay ugu degsanaa
waxaan kaaga mahad celinayaa maanta doorkan muhiimka ah ee addibudhiska degmada kaaraan aad halkaana u taagannahay ood aad qaybta libaxdale aad ka qaadateen waa ku mahadsantihiin horumarka iyo qurxinta qofo meelaa uga aadan shalay waddadan waad ogeedeen say aheeday burburka iyo wax rafaadka ka muuqday maanta waa laami laamigaasi wuxuu soo kordhihayaa kuwa ka leexanaya oo dhanba inay noqdaan ama laami ama interlog haddii aad quruxsatiin sidau ka dhawaajinaya doctor waa aragtay ismaaciil jimcaale ayaa waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo inaan dariiqaas ku wada soconno oo aan iskaashi wax ku dhisanno annaga mar kasta halkudhiggaygu waxay tahay dalkaaga ku dhiso hal doolar ayuu yahay halkudhiggayga wuxuu yahay waxaadan qabsan laguu qaba maaye adigu wax qabso waxay kale ahaa jirta jidwaa layga dhaxla ee wax jaab lagu qaada layga dhaxli maayo ayuu ahaa jira halkudhiggayga halkudhigyadu waa badnaayeenoo karfanjeeb male xataa ka mid ay aheyd marka waxaan rabnaa haddii ilaah yidhaahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimiya u jooga maanta ma joogo waxa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa waddada islaamiga ah haddii tan lagu darana kaba sii daran waxaan rabnaa marka habeendhoweed shan saac maray aheeday ayaan degmada kaaraanaan nimida kormeer ku nimid waxaan u nimida maamulka iyo biyo hay-adooda amniga ayagoo wada fadhiyo oo shir ayaan u nimidna shan saac oo habeennimo aad iyo aadaan ugu farxa runti laakiin laakiin degmada xaruntii degmada waa leediin dhiso waa saddex dabaqaan u malaynaa marka dabaqi korkiisaan saarayn xaggaasaan fiirino waa mugdi xaggaasaan fiirino waa mugdi markaan meelaha kale aan tagoon kor ka fuulo carradna waa wadiifaysaa marka bal guryahan iyo boosaskaani ama dadkooda ha dhistaan ama inta laga iibsado ha la dhisto kor ha loo qaado magaaladan ha la nuuriyo sidaasi la mida waddadii kaaraan ka baxayso ilaa iyo waxaa tegaysa ceelcadde iyaduna waxaan rabnaa inay laami noqoto ayaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo degmada kaaraan ayaa maalmihii u dambeeyey laga dareemayay isbeddelo badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha waddooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo la saarayo interlogyo casri ah safiya cismaan cabdulle dalsan t v
dhanka kalena markaana haddii aan eegno howlgallo ka dhanaa isbaarooyinka markaasi la dhigay ama howlgallo ka dhanaa isbaarooyinka ayaa looga dhawaaqay qeybo ka mid a gobolka hiiraan ciidamo kala duwan ayaana waxay ku baxeen meelo kala duwan oo isbaarooyin in ay yaalaan la sheegay kuwaas oo dadka lacag baadah looga qaadan jiray ciidamada howlgalkan sameeyey oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay tilmaameen in aan la aqbali doonin in iyada oo al-shabaab laga xoreeyay deegaanada gobolka hiiraan ay ciidamo ama maleeshiyaad ay dhigtaan isbaaro ama u dhigtaan dadka shacabka waxayna tilmaameen in tallaabo sharci ah ay ka qaadi doonaan waa kan mid ka mid ah saraakiisha ciidamadaasi oo tilmaamay in cid walba oo isbaaro ay u taalo qeybo ka mid a gobolka hiiraan tallaabo sharciya laga qaadi doono
daraawiishta hiiraan state oo maanta howlgalla ka qaaday degmada beelgrid haddana taagan bacda waxay isbaaro meeshii le maarata ii sheeg cagtu marisay dadka u jeediin oo meesha joogo waa dadkii la dagaalamay al-shabaab oo gudadka uu galay niman ajnabi iyo intii la soo meeshaan aan taagannaha maanta waa meeshii dagaalku ka bilowday halkaasoo uu dayooday adiga maantana uma baahna ciidan kale oo la keeno waayo waxa jooga ciidan laftiid horyaale saraakiishii gacmusi wixii oo dhan bay ciidamadaasoo dhan oo maanta daraawiishta hiiraan state eh ayaa maanta howlgal aan wili la arag ka dha- ka qaaday maarata isheeg beledweyne haddana waxaan rabnaa magaalada beledweyne oo ayaantaan ay ku soo noqnoqotay dad aan la garanayn iyo dad meel kale laga keenay oo dhibaato ku hayo waxaan rabnaa inay gacan bira ku qabanto waayo dadkaanu dadkoodii waxay ku dhammaadeen kun iyo shan boqolaa uga dhimatay gobolka hiiraan maanta shabaab oo aragto dhibka aragto aj- oo ajnabi iyo balaayo dhan wato dadkii iska ceshan hadda dad caadi ah oo la soo diro meel laga soo aruusho daahima marka ummaddan gobolka hiiraan joogtana u soo cesho nabad iyo wadajir iyo amni iyo midnimo in lagu soo cesho cidda isku dayeysa maanta inay dhibaataydo gobolka hiiraan midaan ka helayna maahan waana ka helin maalinaana ka helin inaan u dhimanno u dhaawacno war annaga kun iyo shan boqolaa meeshaan nooga dhimatay dad waa naga dhimi jiray haddana is diyaara una naftaynana diyaaruna dadkaan in la gumaado oo qaab inuu qulunay oo wax jir ahayn dadkii shabaabkii ku dudushay ay sheeg gobolka wallahi inana ka helay bilahi talaa
الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى أيام السماتي waxaan kaloo mahad celinayaa ciidamada hiiraan state ee daraawiishta ee amniga u xil saaran ee soo maray deegaano badan degmada beelgidid iyo deegaano badan oo hoos taga maanta hadda waxaan kuskannahay ayadoo bishii shan iyo toban tahay bishii toddobaad shan iyo tobankeeda
dhanka kalena dhegaystayaal ciidamada dowladda ayaa howlgal ka dhana al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka hargedo ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka booliiska ayaa howlgal ka sameeyey inta u dhexeysa deegaanka shadaalow iyo degmada duuq ee gobolka hargedo saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee howlgal- howl- ee howlgalkaasi hogaaminayey ayaa sheegay in howlgalka inta uu socday ay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ama dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda ciidamada ayaa waxaa hogaaminayay abaanduulaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidamada xoogga dalka kaashaanla sare cabdirashiid maxamed ciismaan taliyaha guutada tobanaad qaybta afartan iyo saddexaad ee gobolka gedo kaashaanla dhexe aadan siyaad cabdi taliyaha qaybta booliska gobolka gedo kaashaanla sare xuseen cali een, cali xaashi kiif sidoo kale een, sidoo kale warka saraakiisha ayaa waxa ay intaa ay ku dareen in ciidamada ay hor horumar ballaaran ay ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab
dhanka kalena markaan haddii aan eegno golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa yeeshay maanta kulankoodii caadiga ah ee toddobaadlaha iyadoo lagu dhageystay warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladda guud ee dalka golaha ayaa waxaa wasaaradda amniga gudaha gaashaandhigga iyo cadaaladda ay ka dhageysatay warbixino ku saabsan amniga guud ee dalka howlgalladii ugu dambeeyey ee lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ay ciidanku ay ka wadaan qaar ka mid a gobollada dalka iyo xaqiiqadii dhowaan ama shaqaaqadii dhowaan ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar Go- shirka golaha wasiirada uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sidoo kale lagu dhageystay warbixino kala duwan oo la xiriira arrimaha xajka isku xirka dowladaha hoose iyo la tacaalidda dhaawacyada iyo cudurrada faafa ee ay ka mid yihiin shoombiyoodka gowracatada iyo jadeecada waxaana ra-iisul wasaaruhu oo bogaadiyey wasiirada shaqada wacan ay hayaan isaga oo sidoo kale tilmaamay inay laba jibaaraan howsha ay u hayaan dowladda
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo dalsa muqdisho markaana faraadka dibadda haddii aan eegno aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne biden madaxweynaha maraykanka joe biden uu ku dhacay xanuunka covid 19 uuna leeyahay astaamo fudud oo cudurka ah ee kirin kin bayr oo ah afhayeenka master biden ayaa sheegtay in madaxweynaha maraykanka uu horey u qaatay dagaalka covid 19 joe biden waxa uu hore waxaa hore ugu dhacay fayraska corona islamarkaana waa markii labaad oo uu iminka cudurkaasi uu haleelo master biden oo sideed iyo- sideed iyo kow sano jir ah ayaa taageerayaashiisa kula kulmay las vegas horaantii arbacada wuxuuna ka hadlay munaasabad weyn mu- munaasabad waxay ahayd in uu khudbad jeediyo habeennimadii arbacada laakiin waa la joojiyey een, hadal he- ama hadal jeedintaasi oo uu madaxweynaha maraykanka halkaasi uu taageerayaashiisa kula hadli lahaa guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad kala socoteen raadiyo dalsa muqdisho nabadgelyo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel